bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin sheekhu wuxuu uhi raximah llahu tacaala niyat limaam aladi yalzamu fihi niyat limaamati arbacu aljumucatu walmucaadatu walmanduuratu jamaacatan wاlmutaqadimatu fi lmaطr alladii kii yalzamu fiihi dhexdiisa ay laasimayso oo ay waajib noqonayso niyat limaamati imaamnimada niyadiisu ay laasim noqonayso ama ay waajib noqonayso arbacun afar weeyaan alladii shaygii ama kii yalzamu fiihi dhexdiisa ay waajib noqonayso niyat limaamati imaamnimada niyadiisu ay waajib noqonayso ama laasim ay noqonayso arbacun afar weeyaan aljumucatu jimcaha salaada jimcaha walmucaadatu salaada la soo celinay walmanduuratu salaada la nadray jamaacatan jamacna lagu nadray in lagu tukado walmutaqadimatu fi lmatar iyo ta markaasi roobka dhexdiisa lasoo hormariyay jimcu taqdiim markaasi lagu sameeyey afartaa weeyaan halkan sheekh wuxuu nooga sheegayaa niyada imaamnimadu inuu qofku imaam yahay in uu niyoodo afar salaadood bay waajib noqonaysa oo aan laga tegayn waxaa u horeeya aljumuca horta marka hore imaamka iyo ma'muumku in ay niyoodaan jamaca ay ku tukanayaan oo imaamkuna imaamu yahay ma'muumkuna uu yahay mid la tukinayo ma'muum ah inay niyoodaan way way fiican tahay oo waxay marka qofku uu niyoodo waxa uu helayaa fadligii jamaacada ilan jamaca fadli baa ku yimid jamaciina wuxuu fadligaasi ku imanayaa uu ku asaxayaa niyadii marka labaduu inay niyoodaan imaamkuna uu niyoodo maamuumkuna uu niyoodo baa wanaagsan si ay fadliga ay helaan liqowlihi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawa laakiin haddii aynay niyoonin salaadii waa asaxaysa ayado waxay culimmadu yidhaahdeen uun fadligii jamacaan soo xasilayn taas waa jamaci jimcaha jamac in lagu tukadaa waa shardi salaadaha kale in jamac lagu tukadaa waa waajib ama waa sunne laba qowl culimadu leeyihiin weeyaan jimcaha jamac baa lagu tukadaa haddii qofku noqoto keligii inuu tukado salaadii jimcaha tukan maayo ee wuxuu tukan doonaa duhura afar ragcadooda ayaa uu tukanaya marka maadaama oo jamac uu shardi yahay imaamku in uu niyoodo in uu imaam yahay niyat limaama inuu niyooda waa ku waajib ma'muumka laftiisana waxaa waajib ku ah isna inuu niyoodo jamaci laanna salaada jimcaheed ma asaxayso biduuni jamaacati jamaca shardigiisuna waxa weeyaan in la niyoodo si hadeerto xadiiskan deertan akrina daliilna waa marka waxay dhahdeen qofka haddii uu niyoon waayo jimcihii jamaacada hadduu niyoon waayo jamac jimcihii ma asaxaya mise ma asaxayo markaan idhaahno in la niyooda waa shardi waa waajib micneedu waxay noqonaysaa imaamkii hadduuna niyoonin jamac hadduuna niyoonin iyo imaamnimadii maamuumkiina saas oo kale jimcahoodii ma asaxayo salaadii jimci asixi mayso waxaa jira qowl kale ahlu cilmigu leeyihiin waxay yidhaahdeen waxaa ku filan jimcahan maaragtay waxa weeyaan jimc ahaan u tukanayo salaadan u yimid jimce jamac inuu niyoodaa shardi maahe waxaa shardiya un inuu jimco niyoodo jimcaha uu niyoonayo baa ku firan jamciiba kaga firan waayo salaada jimcuhu jamac la-aantii maba asaxdo marka mar hadduu niyooday inuu jimco tukanayo taasaa ku filan oo loo baahan maayo inuu niyoodo jamac inuu markaasi ku tukanayo inuu ma'muum yahay oo jamac uu ku tukanayo shardi maaha saasana sax mar hadduu niyooday inuu jimco tukanayo oo inuu jimcahe niyoodaanadda waa ku waajib taasaa kaga filan waxa weya niyadii jamaacada walmucaadatu salaada la soo celiyey salaada la soo celiye waxa weeyaan salaad farala qofku hadduu tukado waktigeedii dhacday salaadda waktigeeda dhacday la tukado waxa dhahaa adaan baa dhaha salaada waktigeedii dhaafay ee laga daba tegayna waxa dhaha qalla la ydhahda markaa salaad waktigeedii dhacday buu tukaday salaadii faralkahayd bu haddana mar labaad ayuu soo celiyey jamac buu ku soo celiyey salaada la soo celinayo qofku hadduu salaad faral la tukado noqoto mar labaad inuu tukado jamacun baa lagu soo celiyaay laguma soo celiyo qofkii oo keligii tukanaya lama soo celiyo iminka maalan salaadii cishaay buu tukaday haddana meel kaleu tegay qolo jamac ku tukanaysa buu la kulmay jamacii buu la xidhay cishaay horena waa soo tukaday iminkana cishaay labaad buu tukanaya jamacaa labaadu waxa wey la tukanayo isagu salaadii mar labaad buu soo celiyay almucaada taasaa la ydhahda marka waxay nidhi jamacun bay noqotaa iyadu ee ma noqoto maxay fard oo intuu salaaddii cishaay tukaday gurigiisii tegey markaasuu keligii haddana tukaday salaaddii cishaay soo celiyay taas ma asaxaysa iyadu mana banaana waxa salaad faraloo la tukaday la soo celin karaa jamac baa lagu soo celin karaa markaa masaajid baad yaad ku tukatay masaajid kalaa tagtay masaajid kaloo tukanayaa timid ha iska fadhiisanayn ee la xidho oo la tuko salaada jamacaa adigana waxay ku noqonaysaa sunne salaadii hore soo tukateen waa faral salaadan dambe ee aad timidna waxay ku noqonaysaa maxay sunne ayaa ay ku noqonaysaa marka qofka inuu niyoodo ayaa ay noqonaysaa marka uu salaadii soo celinayo salaadii markuu soo celinayo inuu niyoodo ina jamac buu ku tukanayaa jamac la-aantii kuma asaxayso salaadan jamac la-aantii kuma asaxayso oo in salaadii faralkii wuu soo tukaday isla iyadii buu soo celinaya jamac bu yaa u shardiya in lagu tukanay markaa in uu niyoodo ayay noqonaysaa iyada wlmanduuratu jamaacata wlmanduuratu waa salaadii la nadray jamaacatan jamac in lagu tukadona lagu nadray qofku waxa uu ku nadrayaa salaad inuu tukado salaad sunno ah ayaa uu nadar ku galay maxaynu nidhi salaad sunna ah salaad farala hadduu ku nadro salaadaha faralkii cayniga ama fardu caynka laguma nadro nadarkuma asaxo leanna marka hore waajib bay kugu ahay nadarku qofku markuu nadrayo waxbuu isku waajibinaya aanu ilaahay ku waajibinin salaad buu ku nadri aanu ilaahay ku waajibinin oo sunno ahayd soon buu ku nadri doonaa waajibkumu ahayn laakiin soon waajib ku ahaa ama salaad waajibba ku ahayd hadduu ku nadar ma asaxay miaalki duhurka oo kale wuxuu ilaahay nadar ugu galay inuu salaad duhur tukado marka hore waajib bay kugu ahayd adoo hataa aan ku nadrinba waajib bay kugu ahayd waa lagaa doonay inaad ka tagtan ood ku dambaabaysa marka waa sunnayaasha waxyaabay kale qurubaadka waajibaadka cayniga aan ahayn ayaa uu nadarku ku asaxay marka salaad sunnaa buu ku nadray jamac inuu ku tukado imaamna uu ka noqo marka waxaa la rabaa in uu niyoodo leanna jamac buu ku tukanayaa mar hadduu jamac ku nadray inuu ku tukado walmanduuratu jamaacata mar hadday noqotaba inuu jamacu ku tukanayo waa inuu niyoodaa imaamnimadina niyadiibana la yimaada wlmutaqadimatu fi lmatr roobku markuu do-o waxaa la jamciyaa maqribkii cishaay ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihiin bedidooda duhr iyo casarna waa isku khilaafeen marka roobku markuu da-ayo jimcu taqdiim baa asaxaya salaaddii maqrib oo la tukanayo roobka haduu soo daato salaaddii cishaa waa la soo qadimi karaa salaadii duhur oo la tukanaya haddii roob uu yimaado salaada casr waa lasoo qadimi karaa waxaana ugu fiican uun maqribkii ceshaaya leanna duhurka iyo casarka dadku waxay iskaga roob hadduu roob badan oo aan kala qaadin uu yahay mooyaane dadka howlahooda bay qabsanayaan saa daraaddeed waxa weeyaan maqribkii ceshayda waa la kala hoyanaya oo soo noqod baan jira masaajid marka lagu tukado qofku ka tago soo noqon kari maayo hadduu inuu gurigiisu durugsan yahay oo kale laakiin duhurka laftiisi iyo casarkiina waa la jamcin karaa xadiidka waxaa ku sugan cabdillahi bn cabaas jamaca rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bayna alduhri walcasr walmaqrib walcishaa bilmadiina duhr iyo casar buu rasuulku jamciyey iyo maqrib iyo cishaay madiina min ayri fii gayri khawfin walaa matar iyadoo ayna cabsina jirin roobna una jirin waqtiga roobkay ka qaata marka culimmadu in la jamcin karay marka salaadan la soo qadimay jamcu taqdiimka roobku markuu da-ayo jamcintu waa jamcu taqdiim jamcu taakhiir male salaadii cishaaye waa la soo qadimay salaadii casarna waa la soo qadimay ma laha jamcu taakhiir ma laho roob baa da-ayay maqribka dib inoogu dhigo oo cishaayanu raacino ama duhurka dib inoogu dhigo casarkan raacino iyadu ma laha waa jamcu taqdiim keliya weeyaan markay noqoto roob da-ayay jamacaa la sameynayo salaadii dambe lasoo qadimayo hore loo soo qaadayo jamac baa shardiya iyadan in jamac lagu tukanayo qof baa gurigiisii joogo roobkii baa soo daatay masaajidkii utakr waay waxay noqotay gurigiisi inuu ku tukado salaaddii maqrib cishihii raacin maayo waayo salaadan roobka la tukanayo ee lasoo qadimayo labadan salaadood la jamcinayo ee salaadii dambena lasoo lasoo horreysiinayo jamacun bay ku asaxaysaa qofku waa inuu masaajidkii u joogaano jamaca yihiin marka maadaama jamac loo shardiyo jamcu ku asaxayon in la niyooda iyaduna waa shardi buu leeyahy ilan jamac la-aantii kuma asaxaysabe jamac la-aantii kuma asaxayso sidii jimcahoo kale wey oo qofka haddii noqoto keligii ama meheradiisii jooga ama gurigiisii jooga jamcin maayo maqribna waqtigiisuu tukan doonaa salaadii cesha waqtigeeda marka soo gaayuu tukan doonaa laakiin qoladii masaajid ku tukanaysa jamca ku tukanaysa roobka hadduu yimaado salaadii maqrib oo kale maalan oo ceshihii ay noqotayna raaciyaan ay ugu bannaantay iyaga inaan jamacbi ku tukanaya marka in in la niyoodo ayaa iyaduna soo gelaysa halkaas shuruud lqudwati imaamka marka lagu xidho ee lagu dayanayo shuruud bay leedahay shuruud lqudwati qudwada shuruuddeeda yacni imaamka kudayashadiisa ee lagu daba xidhay shuruuddeeda axada cashara koob iyo toban weeyaan anlaa yaclama inuuna ogaanin butlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa buritaankeeda waa inuuna ogaanin bixadain xadat inuu ku buriyey ku buray aw gayrihi ama keyrka inuu ku buray anlaa yaclama waa inuuna ogaanin ayo ma'muumku imaamku ku daba tukanaya waa inuuna ogaanin bulaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa buritaankeeda waa inuuna ogaanin bixadain xadaay ku burtay xada abar ama ar weysadii baa ka jabtay waa ogyahay weysadiisi inay jabtay ku daba xidhan maayo aw ayrihi ama keyrkiina ku burtay wax kale ay ku burtay waa waxyaabihii salaada jebinaya imaamka salaadiisa oo aada la ogaado inay jabtay qofka hadduu ogaado salaada imaamka oo jabtay oo burtay hadduu og yahay saddex xaaladood bayna noqonaysa salaadaba intuuna gelin ayuu ogaaday ma'muumkii inuu imaamkiisu waxa weeye salaaddiisa inay asaxayn oo uu bilaaweysan yahay oo kale maalan mar haddii uu salaaddii intaan la gelinba uu ogaaday ku daba xidhan maayo inuu ku daba xidhaa uma banaan laanna imaamka ku daba xidhanaysa ma weyse qabo ama de waxa weeyaan wixii weysada tahaaradii loo shardiyay salaaddii buna la imanay waay waxaa ka mid intan kashful cawra u arko cawradiisii oo dee aan asturnayn marka ku daba xidhan maayo waa markuu og yahay qabla salaa salaaddii intaan la gelin weeyaan salaadii oo lagu dhex jiro ayuu ogaaday inay salaada imaamkiisu aynay ahayn sax oo ay burtay waa salaadiiba lagu jira isna waa ku jira waxaa waajib ku ah imaamka inuu ka haro waxaa waajib ku ah imaamka inuu ka haro hadduu ka hari waayo uu ka goosan waayo isna salaaddiisi waa burtay liannahu rabatahaa bisalaatin baailatin salaad baaila buu ku xidhay imaamka aad ku xidhatay salaaddiis waa baail imaamka aad daba socotaa salaaddiisu ma asaxayso ama salaadaada asix mayso haddii aad sii wadatid marka waxaa waajib ku ah marka aad ogaatay inay imaamka salaadiisu ay burtay aada ogaatay waa inaad niyootaa mufaaraqadii waad ka baxdaa salaadii waa inaad ka hadhaa imaamkii ood gaarkaaga u wadata adugu intii aad tukatay waa kuu saxa halkaasun ka wad laakiin imaamka ha ku xidhnaani gaarkaaga u tuko xaaladda saddexaad markii salaaddii dhammaatay ayaa uu ogaaday imaamka salaadiisa inayna sax ahayn salaadiisu waa saxiix salaadda waa maxay waa sax wey imisaan u qaybinay inuu ogaaday qabla intaan salaaddii la gelin ka hor salaadda dhexdeeda inuu ka ogaaday salaaddii markay dhammaatay inuu ogaado salaaddii intaan la gelin hadduu ogaado inuu ku daba xidhaa ma banaan salaaddii oo ku dhex jiro ayaa uu ogaaday in salaadda imaamkiisa burtay waa ka hadhay imaamka markii salaaddii uu dhameeyey buu ogaaday dhexba dhibaataan ma laha salaaddiisuna waa saxiix wa an laa yactaqida waa inuuna ictiqaadin ictiqaadka waxaa logula jeeda daniga qaalibka wujuuba qadaa'iha qallaheedu inuu waajib yahay calayhi imaamka inuu waajib ku yahay inuu soo celiyo waa inuuna ictiqaadin imaamka salaadan uu tukanayo in uu soo celiyo inay waajib ku tahay waa inuuna ictiqaadsanayn wa an laa yactaqida waa inuuna ictiqaadin wujuuba qadaa'ihaa qalaynteeda waajibnimadeeda calayhi imaamka lagu leeyahay waajib ku tahay inuu qaleeyo waa inuuna ictiqaadsanayn horta waxaa jira marka hore inaynu yar fahno waxay culimmaduna yidhaahdeen waxaa jira salaado la tukado oo haddana ay waajib tahay in la soo celiyo waa tukanaysa haddana waajib waxa kugu ah inaad soo celisid salaada noocaasa jira waxaa laga tegayaa salaadan shuruudeedii arkaanteedi waxba ka maqan dabeetana waa waktiga la joogo waa la tukan doonaa waxaana loo tukanaya xurmatan lilwaqt waqtigan salaada ayaa la xurmeynaya oo waqtigii salaada ayaa kuu soo galay adigoo salaada shuruudeedii wax ka mid ay kaa maqan yihiin halkii la iska dayn lahaa ee aan la tukadeen oo waqtiga saab kugu dhaafi lahaa baa lagu yidhi hadhaafiin ku dhaafine tuko adoo waqtiga xurmeynaya laakiin salaadaa soo celi tusaalaheedu waa maxay amilo fara badan bay leedahay amiladaas waxaa ka mid a qofkii oo waayey biyo uu ku weysaysto sidoo kalena waayey ciid uu ku tayamumo biyo waa waaye biyo mar hadduu waayo maxaa laga rabaa inuu tayamumo soo ma ciiddii ku tayamina waa waaye biyo iyo ciid midna ma haysto salaaddiina wa soo gashay waxaa la odhanaya tuko salaadda waana tukada laakiin salaadda waxaa waajib ku ah inuu soo celiyo waxaa waajib ku ah salaadda inuu soo celiyo hadda sumidan garan leanna salaadda wuxuu tukanaya imanka ninkaas isagoo biyana aan haysanin aan haysanin sidoo kalena biyana ma haysto ciiddiina ma haysto wuxuu ku taymo ma haysto marka waxay noqonaysa saladaas inuu soo celiyo marka taas waa mid waxaa kale suwarkeeda ka mid ah ama tusaalayaasheeda ay ku tusaaleeyeen qof negi ah oo aan socoto ahayn oo biyo waaye waxaa la odhan doonaa tuko oo gebagabayso salaadina hadhow soo celi oo soo celinaya waayo waxay idhahdeen inta badan haaliban dad meel degan oo deegaan ah oo socoto aan ahayn inay biyo waayaan baaba yarba inta inta la biyo waayaa yar marka horta waxaynu ogaanay inay jirto ee culimmadu ay sheegeen salaad inta la tukaday aan asaxaynin yacni aan gudaynin oo ay tahay in la qaleeya waajib markuu ninkaasi biyihii u helo ama ciiddii u helo ayay waajib ku noqonaysaa inuu salaadda markaasi uu soo celiyo waay haddaba nin aad ictiqaadsan tahay ama aada og tahay salaadiisii hore salaadan iminka uu tukanayo inay waajib ku tahay inuu soo celinayo ha ku daba xidhin inuu soo celinayo waajibku salaadda markuu tukanayo waxa waajib ku ah inuu soo celiyo nin caynkaasoo kalaa ha ku daba xidhin bu ku leeyay imaamku sheekhu yaa lagu daba xidhin oo imaamyuunkuu noqon sababtoo ah salaadda imikuu tukanayaa salaad ka ansaxaysa maaha saxiixa maaha ee xurmatan lilwaqti buu tukanaya salaad gudaysa maaha sidaa awgeed waxay noqonaysaa inaanad ku daba xihan isaga inay ugu soo celinaya salaadii tusaaleed muxuu noqonaya waa ninkaa muqiimka ah ee jooga ee biyo waaye ee gebagabaystay ee tukanaya waanad od ogtahay inuu gebagabaysto gebagabayso ku tukanayo biyo la-aan uu markaas uu gebagabaystay salaadanna waxaad ictiqaadsan tahay inuu soo celinayo waajib inay ku tahay inuu soo celiyo qallayo marka imaamkii kuduba xidhi mayso waay wa an laa yakuuna waa inuuna noqonin imaamka lagu daba xidha waa inuuna noqonin ma'muuman ma'muum walaa ummiyan ummina waa inuuna noqonin imaamka aada ku daba xidhanaysaa waa inuuna noqonin isagu ma'muum waa inuuna noqonin mid la tukinaya isaga laftiisa oo imaam kusii daba xidhan walaa ummiyan umminana waa inuuna noqonin imaamka isaga waxaa arrinkiisu waa alistiqlaal eg imaamka iyo maamuumka waxay u kala duwan yihiin imaamku cid ma daba socdo isagu isagu waa hogaamiye ma'muumkuna waa la hogaamiye isagu wuxuu daba socdaa imaam ma imaamku daba socdaa ma'muumku oo ficilka uu sameeyo imaamku buu isna samaynaya hadduu uu rukuucaya uu ka daba rukuucayaa uu kasoo toosaya uu kasoo daba toosaya wuu sujuudaya uu kasoo kasoo marka wuu la sujuudayaa yacni maamuumku imaamka ayuu ku xidhan yahay laakiin imaamku cidna kuma xidhna haddaba qof cid ku xidhan inaad kusii xidhataa iyaduna sax maha yacni nin isaga laftiisuba imaam ku daba xidhan oo imaam daba socda inaad adiguna kaa imaam kasii dhigataa ma asaxayso marka waxaa le imaamka ku daba xidhanaysa waa inuu noqdo imaam aan cidna ku xidhnayna kelidiida markaa arrintiisa istiqlaal oo cidna cidna aan daba soconin waa inuu noqdo sababtan waxa weeye imaamku waxa uu qaadaa sahwiga ma'muumka waa qaadaa oo iminka imaamku markuuna tukanaya hadduu imaamku uuna sahwiyin laakiin uu sahwiyo ma'muumku uu sahwiyo sahwiga ma'muumku mar hadduu ma'muumkii uu sahwiyey sujuudu sahwi la iman maayo isagu leanna waxaa ka qaaday ayo imaamkii baa ka qaaday marka imaamku waxa uu qaadaa sahwa hayrihi hayrkii sahwigiisa waa qaaday laakiin qofka ma'muumkiihi sahwi qof kala qaadi maayo isagu marka qofkan aad ku xidhato waa inuu noqdaa qof sahwigii qaadi karay marka waa imaamkii mar hadduu ma'muum yahayna sahwi ma qaadi karay marka imaamku lagu daba xidhanaya waa in aanu ahayn isaga laftiisu mid la tukinayo oo cid kusii xidhan waa inuu noqono shardigaas waa waadax soo maha walaa ummiyan ummi waa inuun noqonin ummiga maxaa dhahdaa ya ummiga maxaa taqaani waxna aan akrin waxna aan qorin haddaba kaa maaha halkan halkan ummiga maaha kan waxna aan qorin waxna aan akrin maaha halkan imikana joogna weyaan hadda ya baabkan aynu marayno haddaad maqashid ummi haddaad halkan ku maqashid ummigii la yaqaane maahay ahaa qofkan waxna aan qorin waxna aan akrin saas ummigu waa caynkaas laakiin halkan saa loogala ma jeedo waxaa loogala jeedaa qofkan faatixada aan saxayn faatixadii bu qaldaya ama xuruuftii buu qaldaya ama shuduuddii buu qaldaya oo ka tegaya shadkii buu ka tegaya ama xuruuftii laftooda buu qaldaya kaasaa waxaa dhahdaa ummi qofka faatixada saxaya ee si wanaagsan u akhriyaya in qaldayninna waxaa la dhahdaa qaari baa la dhahdaa marka waa inuuna noqonin imaamka aad ku daba xidhatayna ummi waa inuuna noqonin bimacnaa nin faatixadii aan hagaajinayn hadduu faatixadiiba qaldayaba isna ha ku daba xidhan isagu labuu qalsaa marka kaa qaldaya faatixada ensaxaynine ummiga ah labu noqonaya ninkaasi inay u suurtagal noqotay in uu faatixadii barto oo iska hagaajiyo dabeetana waa dhayalsaday waa iska hagaajin waaye salaadiisaba baailba iska da in lagu daba xidhe salaaduu tukan isaga laftiisu sax maaha laanna faatixada waynu soo marnay in laiska hagaajiyo oo xuruufteedii aan la qaldin oo shadkeedii marka la ilaaliyo shuduuddeedii la ilaaliyo xuruufteeda in la ilaaliyo qofka xuruuftii qaldaya shuduuddiina ka tegaya ee faatixadii wada qaldaya ee ay u suurtagal noqotay inuu barto ee baran waayey salaadiis waa baail ina salaadiisu baail tahayna lagu daba xidhan maayo bilaa khilaaf yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illah kaas waa mid ka labaad ninka way u suuro geli weyday inuu barto faatixadii ama carabkiisa adag oo nin carabku culus yahay ama waktigiibaa ciriirku ah uu baran lahaayoo salaadiiba taagan waxaa odhanaya tuko salaadiisu waa sax ninka marka ilan weli watan umay suuro gelin faatixada inu barto waa ku dadaalaya inuu barto dadka ku daba xidhan labay noqonaya haddaba inuu ku daba xidho mid isagoo kalea isagoo kale maa laga jira mid isagoo kalea nucee isagoo kaleo dee umiyaho faatixada aan garan isaguna waa isku mid inuu ku daba xidho iyo inuu ku daba xidho nin qaari ah nin isaga oo kale ah hadduu ku daba xidho waa sax ilan waa isku mid weeyaan labadoodiibada waa umiyiin weeyaan oo faatixad ma garanayaan nin qaari oo faatixad si fiican u garanaya hadduu ku daba xidho salaad kaa salaadiisa asix mayso ninkan salaadiis waa sax ninkay ninkan ummigaa salaadiis waa saxiix kii isaga la midka ahaa ee ku daba xidhana salaadiis waa sax laakiin kii faatixada si fiican u yaqaanay ee qaariga ahaa hadduu ku daba xidho isaga salaadiis asix mayso mafahatin ya ayib kaas markaa waa an laa yakuuna mamuuma mamuuman walaa umiyan uminina waa noqon wa an laa yataqadama calayhi waa ynuuna ka horeynin imaamka waa ynuun ka hormarin fi lmowqifi mowqifka ay kuwada tukanayaan waa ynuuna ka hormarin wa an laa yataqadama calayhi waa ynu ka hormarin mamuumka imaamkiisii fi lmowqifi mowqifkii ay wada taagnaayeen waa ynuuna ka horrin mowqifka halka lagu wada tukanayda waa ynu ka horrin imaamka ha ka horreyn imaamka halkan ku tukanaya adna safka xagga hore ha ka horreyn laba qol ba ahlucilmi ku leeyin qolo tidhi qofkaa salaadiis ma asaxayso iyo qolo tidhi salaadiis waa saxay labadu waa jiraan marka imaamka ha ka horreyn imaamka iyo ma'muunku haddii laba qof in yihiin imaamkii iyo ma'muunku waa lababa isku yihiin ma'muunku waa mid keliya markuu mid keliya yahay labna uu yahay inuu dhadiguna ahayn u isgarab istaagaya imaamkii isagu isgarab istaagaya oo maamuumku dib u istaagi maayo marka laba qof kale yihiin wa isgarab gelaya imaamka midigtiisa ayuu istaagi doonaa ayo maamuumku in yarba ka dambeynaya maya waa sida safka marka la samayo o kale ayay u simeeyaan sida raajixa waa saas laakiin ka horreyn maayo imaamkan uu ku xidhan yahay u garab taagan yahay ka horreyn maayo ka horreyn maayo inuu ka horreeyo iyo inuu ka dambeeyo maxaynu inuu ka horreeyo maxaynu ku garanaynaa waxaa la ictibaarinaya cidhibta labadoodii cidhbood haddii ninkii ma'muumka ahaa cidhibtiisu ay ka horreyso cidhibta imaamka uu ka horreeya wey halkaasa la ictibaarinaya faraha lama eegayo cidhbaha la eegayo cidhibta labadiini cidhbood baad saari doontiin markaad laba tihiin cidhibta ma'muumku imaamkan ku xidhay cidhibtiisa weyna ka horrey waxay noqdeen ma'muumiintii laba saf bay noqon doonaan imaamkuna wuu horreyn doonaa ma'muumiintu waxay noqdeen laba mid laba ahi mid dhadiga ka lab imaamku garab istaagi doonaa dhadiguna wuxuu istaagi doonaa xaggee gadaal buu keligii markaasi uu istaagi doonaa rag iyo dumar iyo carruur baa kulmay raggu safka hore caruurta safka dambe dumarku kasii dambeeya baa ay noqon wa an yaclama waa inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguurkiisa waa inuu ogaado wa an yaclama waa inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguurkiisa waa inuu ogaado imaamku waxa uu ka guuraya istaag rukuuc buu guuraya rukuuc buu kasoo guuraya istaag buu soo guuraya waa guuraya haddana sujuud buu guuraya haddana sujuuddiibuu kasoo kacay kasoo guuraya guurguurkaas waa inuu ogaadaa maamuumku waynu og yahay maxaa ku baxay mid aan ogeynba waxa uu ku tukan meel fog buu ku tukanaya lamama socdo marka waa in la ogaada taasi waxay suurto keenaysa waxay suurto gelinaysaa imaamka in la mutaabaceeyo in waxa imaamka hala raaco hala daba socdo baa la yidhi haddaanad ogeynba sidee bay ku suura gelaysa marka ama imaamkii baad arkaysaa waxay kusoo xasilaysaa imaamka aragtidiisii ama safka bar ka mid oo aad arkaysid imaamka habayaan arkinba amaba sawdkii imaamka ayaad maqlaysaa ama sawdkii mubaliqa qofkii dadka gaarsiinayay marka mikrofon jirin baad maqlaysaa wa an yajtamicaa waa inay ku kulmaan fii masjid masaajid aw fii alaaamiati diraacin ama saddex boqol oo dhudhun taqriiba taqriiba yani waa ku dhawaansha uu ka yaraan karaa in yar saddex boqol oo dhudhun dhudhun iyo laba dhudhun iyo saddex dhudhunba uu ka yaraan karaa wey lakin haddaa taxdiid la yidhaahdo kama yaraan kara weeyaan wa an yajtamicaa labadooda waa inay ku kulmaan labadoodee imaamka iyo maamuumku fii masjid masaajid waa inay ku uu kulansiiyo aw fii alaaamiati diraacin ama saddex boqol oo dhudhun taqriiban masaajid bay ku wada kulmi karaan horta waxay noqonaysaa saddex xaaladood bay noqotaa imaamka iyo ma'muumku masaajid baa kulmiyo kuwada tukanaya masaajidkeena noon kara marka waa ku xidhan kara masaafada imaamka imaamka kudhexaysa ha dhawaato ama ha fogaato xagga ugu dambaysa isagoo jooga buu imaamka ku xidhanaya laakiin waxaa shardiga on dhisku inuu yahay mid midaysan inuu yahay baa shardiga haddii laakiin dhismihii uu iskhilaafo ya oo maalan daaraddaasoo kale dibadda daaradda masaajidka oo kale ay noqoto in lagu tukado iyadana way ansaxaysaa lakin shardi baa ku xidhan shardigu xidhan waxa weyaan daaqadiyo albaabo furan waa inay jiraan daaqadiyo albaabo u furan saxanka masaajidka ama daaraddiisa u furan waa inay jiraan inay imaamkii iyo maamuumkii meel bannaan ku tukanayaan bannaan markii bannaan ku tukanaya waxa shardiya imaamka iyo maamuumku inuu dhexeeyo masaafadu waa inuu ka fogaanin maamuumku imaamkiisii saddex boqol oo dhudhun ah saddex boqol oo dhudhun boqol konton mitr weyaan marka mitr loo bedelo waayo labada dhudhunba waa hal mitr marka boqol konton mitr bay noqonaysaa iyo inuu imaamkiina masaajid ku jiro maamuumkuna dibadda uu ku tukanayo markaana maamuumka ugu dambeeya ee masaajidka xagga ugu dambeysa ku tukanaya iyo qofka dibadda ku tukanaya ku xidhay imaamka masaajid ku jira ku xidhay saddex boqol oo dhudhun waa inaanay ka badin masaafada udhaxaynaysa imaamka halkan lagu tukanaya safkaa ugu dambeeyana waxaa ku tukanaya sufuuftii imaamka ku xidhnayd dadkii ka dambeeyey dibadday ku tukanayaan dadka dibadda ku tukanaya waa inaanay saddex boqol oo dhudhun qofka ugu dambeeya ee xagga dambe jooga iyo ka dibadda jooga waa in udhaxaysaa saddex boqol oo dhudhun wax ka yar in isku jiraan hadday ka badato maya iyadoo sufuufta xidhiidha mooyaane waad fahamtay mar maranay hadda imaamka lagama bilaabaya da ogow xaggee laga bilaabaya ka safka ugu dambeey taagan iyo ka dibadda taagan baa inta waa in isku jiraan intaa in ka badan waa inan isku jiran saddex boqol dhun wax ka badan waa inan isku jiran haddii laakiin sufuufta ay xidhiidho oo dee xadkay ka baxdo meel fog la gaadho iyadu waa sax wey wa an yanwiya waa inuu niyoodo alqudwata in markaasi imaan ku daba xidhan yahay waa in uu niyoodo ma'muumki aw iljamaacata ama jamac waa inuu niyoodaa imaamku mam ma'muumku inuu imaan ku daba xidhan yahay waa inuu niyooda sida raajixana shardi maaha sida raajixa shardi maaha jamac inuu ama jamac inuu niyoodo si fadligu u helo wa an yatawaafaqa waa inuu iswaafaqo nadmu salaatihimaa salaadooda nadmigooduna waa inu iswaafaqaa labadooda salaadood nadmigeedu waa inu iskhilaafa salaada imaamkuu tukanaya iyo salaada qofku ku daba xidhay maamuumkuu tukanaya xaggii nadmigoodii iyo nidaamkeedii waa inay iska waafaqaan oo aynay ku kala duwanaanin yani waxaa logala jeedaa afcaasha daahirka iyo arkaanti waa ina iska waafaqsan yihiin afcaashii daahirkeeda la sameynayey iyo arkaanti waa ina iska waafaqsan yihiin waa inan iskhilaafin laba salaadood oo arkaantii iyo afcaashii muuqataba isku khilaafay isku xidhan maayo mihaalkeed muxuu noqonayaa salaadii duhur baad ku daba xidhatay imaam janaaso tukinaya isku midba maahaba nadmiga salaad wuu kala duwan yahy suu kala duwan yahy salaadan janaasada rukuucna male sujuudna male duhurka rukuuci sujuud buu leeyay salaad ku xidhanaysa male iskuma xidhanayo waxa kale iyaduna la mid ah salaatu kusuufka salaadii kusuufka markay dayxu madoobaado ama qoraxdu madoobaato oo kale iyo salaadii duhur ama salaaddii casar oo kale ayaa lagu xidhanaya ama salaaddii cishaa imaam tukanaya salaatukusuuf lagu xidhan maya salaaddii cishaay waa ina mii salaadda kala duwanba salaadan laba rukuucood bay leedahay salaadda kusuufku ragcaddii baa laba rukuucood leedahay salaadda kalena hal ragcad bay leedahay marka waa iskhilaafsan yihi marka salaada saas ku khilaafsan iyada la isku xidhan maayo waay salaadaha kale afcaasha daahirkaa iska waafaqsan ya salaadaha afcaasha daahirka iska waafaqsan waxay u qaybsamayaan laba waynu raa waynu ikhriyayna sababtaa had iyo jeer aad baa loogu baahda u yar kala duwanaada oo iminka salaadii maqrib nin tukanaya ayaa waxaa laga yaaba imaam inuu ku daba xidha salaad cishaay tukanaya midna waa saddex ragcadood midna waa afar ragcadood marka way dhacdaa had iyo jeer marka inaan sheegna way fiicanta salaadaha afcaasha daahirka iska waafaqsan sida salaadihii faralka oo kale waxa ay u qaybsamayaan laba qaybood inay cadadka iska waafaqaan afcaashii daahirka waa iska waafaqsan yihin ku iskhilaafay maaha hadday iskhilaafan yihin isku xidhanayn nidhi inay tiradii iska waafaqaan iyo inay tiradii ku kala duwanaadaan tirada hadday iska waafaqaan waa la isku daba xidhanaya waa duhur iyo casr iyo cishaay duhurku afar ragcadood casrkuna afar ragcadood cishuna afar ragcadood qof duhur tukanaya imaam casr tukani ku daba xidhan kara marka duhur salaad duhur hadday ka tagto casarkii buu yimid imaamkii casr tukanayu la kulmay duhur buu xidhan doonaa isagu imaamkana casr buu tukanaya salaadda casr baa ka tagtay salaaddii cishaay bay noqotay inuu tukado imaamkii buu ku daba xidhay cishaayiga tukanay waa saxaysa ana tirada was kaga mid wey inay tirada iskhilaafto laba nooc bay u qabsanaysaa marka cadadka ragcaadka imaamku inuu yar yahay cadadka cadadka ragcaadka imaamku tukanaya ayaa yar maamuumka cadadkuu tukanayana waa farabadayn marka saasoo kale tusaaled muxuu noqonaya imaamku wuxuu tukanaya salaad subax maamuumku daba xidhan salaad cishaay buu tukanaya ya imaamka tiradiisii salaaduu tukanaya tiradiisi ayaa yar soo maha maamuumkuna way ka badan tahay muxuu sameynaya wuu ku xidhanaya markuu labada ragcadood dhamaystirto ayaa waxa uu sameynayaa wuu ka baxaya imaamka soo maha hade isagu markuu laba ragcadood tukado oo taxyaasaduu ka baxaya isagu salaadda in salaad subax u tukanaya deetana maamuumkii duu labada ragcadood hadha buu kici doonaa wuu wuxuu la iman doonaa labada ragcadood waxaa ayaa la imanaya iyadoo iska waadix weeyaan waa dee sida masbuuqi oo kale wey qofka laga soo dheereeyo kale wey waay talabaadna waxa weeye cadadka imaamka ayaa fara badan cadadka maamuumka tirada u tukanayaana way ka yar tahay waxaan ku tusaalaynaynaa cas sii hore cagsigeeda un imaamkii waxa uu tukanayaa salaadii duhur maamuumkina wuxuu tukanaya subax subax baa ka tegey waa seexda duhur unbuu soo toosay dabeetana imaamku ku daba xidha duhurka tukanaya isna subax buu tukanaya maxaa la sameynaya wuxuu sameyn doonaa imaamku markuu laba ragcadood tukado imamku muxuu sameynaya waa atixiyadsanaya soo ma wuu la atixiyadsanaya atixiyadka dhex markuu dhameeyo imaamku muxuu sameynaya ya wuu kacaya muxuu kacaya ragcaddii saddexaad buu kacaya isagoo kici maayo laba xaalood baa u bannaan inuu bartaa ku hadho uu salaaddii ka baxo iyo in uu sugo inta uu maaragtay uu atixiyaadka iskugu imanayaan uu mar kala baxo labada xaalood ba oo sameeyey in uu imaamkii sugo oo atixiyaadkaasi ku sugo oo atixiyaadkii ducooyinkiis kasii akhristo markuu yimaadana atixiyaadka dhameeyana uu ka baxana kala baxo iyo in uu mufaaraqoodo uu ka baxo marka imaamkii ragcaddi saxaad u istaagay isagu salaam aqsado salaadda uu ka baxo waxaa timaada salaadda maqrib salaadda maqrib haddii aad ku daba xidhatid imaamkii salaaddii cishaay tukanay imaamku salaaddii cisha ay tukanaya salaad maqrib hadda lagu daba xidho maamuumku waxa uu tukanaya saddex ragcadood imaamkuna wuxuu tukanaya afar ragcadood ragcaddii koowaad ragcaddii waxaan jeedaa laba ragcadood markuu tukado way wada atixiyaasanaya ragcadda saddexaad markuu imaamku u kaco isna waa la kacaya markuu ragcadda saddexaad uu dhameeyo imaamku wuxuu u kacaya ragcada afraad isagu markaa u ka hadhaya inaa afar ragcadood maaha salaaddiisi maqrib weeyaan waa ka hadhaya waa atixiyaasanaya markuu atixiyaasanada waa salaadda waa ka baxay waa intaas wa an laa yukhaalifahu waa inuuna imaamkii khilaafin fii sunnatin sunna waa inaan ku khilaafin faaxishati mukhaalafati mukha sunne sunne mukhaalafadiisu ay fool xun tahay wa an laa yukhaalifahu waa inuuna khilaafin imaamkiisii fii sunnatin sunna waa inuuna ku khilaafin faaxishati mukhaalafati ah yacni mukhaalafadooda ay aada u fool xun tahay imaamkaad haddaad sunno ku khilaaftid waxay u qabsanaysaa inay sunno uu yahay iska yar fudud iyuuna yahay sunno aan fududayn haddii marka uu de faaxishatu mukhaalafo kale wuxuu noqonaya imaamkii oo allahuma salli ala moxamed imaamkii oo sujuudu tilaawa akhriyay sujuudu tilaawa qur-aankii wuxuu akriyay meel sujuud talaawa ku jiro ayaa u akriyay imaamku muu sujuudin deetna maamuunka waa sujuuday waa waa sunno mukhaalafo weya waa inuu khilaafin imaamku waxa uu ka tegey atixiyaadka dhexe uu soo istaagay isaguna iska fadhiisto uu iska atixiyaadsaday uu khilaafay kuwa noocaasoo kale ah imaamku waa inaan lagu khilaafin wey wa an yutaabicahu imaamkina waa inuu mutaabaceeyo halkaynu ku dirna maanta wsala allahu waslama wbaaraka calaa maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين